dhinaca kalena waxaa galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaasha musharaxiinta mucaaridka oo sheegay in madaxweyne farmaajo ay muddadii ka dhammaatay waxaanay ku tilmaameen nasiib darro in aan lagu heshiinin qaabka doorasho ay waddanka uga dhici lahayd xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta nuqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharciga oon la ilaalinay ka imaanaysa madashan iyo madallada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha sideed sideedeeda febraayo laba kun toddoba iyo toban waxaa la doortay madaxweyne abdula maxamed cabdullaahi farmaajo waktigii wuxuu ku dhammaaday xalay wakhtigaan oo kale waxay ahaaday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama markay ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn haddii marka madaxweynaha wakhtigiisii dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo midho dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xura oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya madaxweyne shariif ayaa sheegay in marka madaxweynuhu wakhtigu ka dhammaado awaamiirta ay bixinayaan isaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay noqonayaan kuwo sharciga khilaafsan waxaana uu dhinaca kale ka digay inuu yimaado wax muddo kororsi ah qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmaayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegaba vacum ou yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso inay hogaamiso isla markaasna aad og tihiin culeysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxaayo arrintaasu waxay keenaysaa mugdi qarannimada soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay-adaha dowladda dhammaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay-adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay-adaha siyaasiga waa ka dhammaada waktigii waxaa ugu horeeya baarlamaanka baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhammaado waxay sugayaan baarlamaan kale in lasoo doorto laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin ugu dambayntii shariif sheekh axmed ayaa ciidamada qalabka sida u diray fariin ku aadan inaanay dhagaysan amarada ay bixinayaan sida uu sheegay madaxda iyo hay-adaha kale ee dowladda ee muddo xoloodkoodu dhammaaday ciidamada qalabka sida wiilasha dhallinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaa u yaalla sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba wakhtigeedu dhammaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo dembigaasna waxau noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka soomaaliyeed xornimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho